جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay lixda bisha dulxija sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay filimka weerarkii cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta maleeshiyaadka ridada puntland ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay magaalada garawe iyadoona falkaasi ay si adag oga hadleen ehelada qofka la dilay hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa boogaadiyey weerarkii lagu xasuuqay cadowga allaah ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud shaqaalaha waxay murtadiintu ugu yeeraan wasaaradda waxbarashada ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan xilli uu sii xoogaystay musuq maasuqa ay sameynayaan madaxda murtadiinta wafdi ballaaran oo ka socday maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa socdaal iyo kormeer ku tagay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay filimka weerarkii cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ismaaciil salaad guuleed ayaa warbixintan inoo haya
kataa'iba al akhbaariya ayaa xalay baahisay filim xiise badan oo laga soo saaray macrakadii ceeldheer ee dhacday labadii bishan dilxij ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijri taasoo mujaahidiintu ay cagta ku mariyeen ilaa afar xero oo maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen degmadaasi filimka oo la daawan karo muddo ku siman lix iyo toban daqiiqo ayaa gogol xaar looga dhigay ka sheekaynta degmada ceeldheer iyo midhihii ay ka dhaxashay muddo shan iyo toban sano ah oo ay hoos harsanaysay ku dhaqanka shareecada islaamka iyo sida murtadiintu ay ugu soo duuleen degmadaasi iyagoo magaaladaasi u horseeday fasaad iyo burbur intaasi kadib filimka ayaa gudagelaya soo gudbinta dagaalkii ceeldheer camaliyad lagu daafuray weerarka kadib waxay mujaahidiintu jihooyin kala duwan uga soo daateen maleeshiyaadkii riddada ee colka ku yimid degmadaasi waxaana filimka lagu daawanayaa mujaahidiinta oo xerajiir ku samaynaya saldhigyadii murtadiinta iyagoo dhegta dhiigga u daraya maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa
nin hadduu dadkiisiiyo dalka uu ka dhagar galo inkastuu daruuraha ama uu dayaxa karo nabsaan dayna ma og tahay
allah fadligiis mujaahidiinta waxaa u suuro gashay dagaallo kooban kadib in dhammaanba xeryihii murtadiinta iyo degmada ceeldheerba ay gacanta ku dhigaan iyadoona muuqaalka kataaib al akhbaariya lagu arkayo maleeshiyaadka oo sida caadadaba u ah ka firxanaya fagaaraha dagaalka balse mujaahidiintu ay ku eryanayaan deexda degmada ceeldheer
الله هبوا من سبات لضياء لا دين الباغين درسا واخذفوهم للفناء أشبعوا الأتباع ضربا شردوهم في الأرائي وارفعوا رايات دين حكموا شرع السماء حكموا شرع السماء
weerarkii ceeldheer oo lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo konton murtad ayaa kaamirada kataiba al akhbaariya ay soo gudbinaysaa qaar ka mida meydadka murtadiinta hub iyo gaadiid laga furtay cadowga iyo tiro maxaabiis ah oo gacanta looga dhigay إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد markaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmaynaa ilaahay inay isu dhuldhigaan ma hadda isaga u celiyaan fadliga iyo deeqda iyo guushana ay xaggiisa u celiyaan manhajka toosan iyo xaqa iyo xaqiiqadana ay laasimaan khiyaanada iyo makriga cadowgana ay ka digtoonaadaan alla subxaana watacaala wuxuu leeyay wadkuruu id antum qaliil mustadcafuuna fi lard takhaafuuna an yatakhatafakum annaas faaaawaakum waayadakum binasrih warasaqakum min alayibaat lacalakum tashkuruun alle subxaana watacaala wuxiina faraya inaynu xusuusanno u mahad celinno aynu dacfigii iyo hasiimadii iyo dulliga aan ku jirnay dib u milicsanno marka aynu guul iyo nasri ay inoo soo muuqdo الجامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة
allahu akbar ilaaha ku mahad iska leh cadowgalla waa hawjabay waa kaasaa halkaas sii carareen allahu akbar allahu akbar allahu akbar halkan waxaan fariin ugu darayaa guurguurtow guurguurtow ceelkaana soo qaldiisid iskidaa maalin kastay bartan ku baaba'aan waa soo dirtaa waa baabi'inaa waa soo dirtaa waa baabinaa ayagana ka badaalaan doqonnimada barta haddaan ku dagaalamaynan waa saaxada ceel- ceeldheer waana deexda mar badan waa dhaxdan geedayna ugu soo gabadeen balse halkan geedku ma yaalo waan ujeednaa caalamkana waa ogyahay ilaah ka baqay ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena wax kaloo idin leeya ma lahan allahu akbar لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لا dhammaan mujaahidiinta ee fuquurta kala duwan ku sugan waxaan leeyahay allah idinka abaalmariyo jihaadkiinna iyo ribaadkiinna waxaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan farax gelinaya laabtoodana qaboojinaya waa sugnaanshihiinna iyo midnimadiinna allah uga cabsada awoodda uu idin siiyey hubka iyo agabka ad sidataan ha ku hodmina ee allah talo saarta had iyo goor heegan ahaada xaraasada iska adkeeya oo habacsanaan iyo kala daadsanaan yaanu cadowgiinnu idinka dareemin hamiyiinnuna ha ahaado ixdal xusnayayn nasri iyo guul aan shareecada allah ku hirgelinno ama shahaado khaalis ah oo aan allah kula kulanno mujaahid kasta waxaa laga doonayaa inuu u diyaargaroobo marxaladda soo socota heeganna u ahaado una sahay qaato sahayda ugu muhiimsan waa taqwada allah iyo tala saarashadiisa qaala allahu tacaala watasawaduu fa inna khayra azaadi attaqwa wattaquun yaa ulil albaab أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح xubnihii murtadiinta ee lagu dilay dagaalkii ceeldheer waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay gulufdagaaleedkii murtadiintu ay ku soo qaadeen degmada ceeldheer kuwaas oo kale ahaa murtad korneel cabdulle maxamuud cabdi iyo korneel yoonis xasan sabriye waxaa filimka lagu soo bandhigayaa hanjabaadihii uu murtad korneel cabdulle uu jeedin jiray xilligii uu ku soo duulayay degmada ceeldheer iyo geesiyada towxiidka uu ku tooganaya murtadkaasi fagaaraha dagaalka ee magaalada ceeldheer waxaan isku dayahaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa shabaab keeno meesha ninka horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib madaxaaga madaxaaga maa la horta shabaabo waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa lacag galabta kadib madaxaaga madaxaaga maa la
qaybaha dambe ee filimka kataiba al akhbaariya ayaa lagu soo sardiyey fariimo kookooban oo ay jeedinayaan maxaabiistii murtadiinta ee lagu soo qabtay dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduuda
cuntada wakaalad duruuriyadaan ahay oo eeldheer masar kusoo tababaratay eeldheeraan joogaa hadda eedankayga waa iyaga kala ordeen saaka alisiinimaa keliga ee mujaahidiinta ay soo qabatay hadda mujaahidiinta ada gacanteeda ku jira taliyaha iyaga waa dhammaana waa iga ordeen aday saaka alisiinima iga ordeen magacayga waa maxamed aadan isaaq waxaa ka tirsanaa ciidan gorgo iyo tuu toban iyo toddobaad gunaanadka filimka ayaa soo bandhigaya mujaahidiinta oo ku dhex soconaya magaalada ceeldheer gudaheeda iyagoo zuulinaya boorarkii daaquudka ee murtadiintu uga tageen magaaladaasi
ضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح لاح من wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari taayiba kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed abshir oongoy maxamed waa askari ka tirsanaa safka cadowga allaah kaas oo saacadihii lasoo dhaafay wilaayada bakool ay soo bandhigtay isagoo taa'ib ah askarigan oo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow ayaa waxa uu muddo dhowr sano ah ka tirsanaa safka gaalada wuxuuna ugu dambeyn allah waafajiyey inuu isku soo dhiibo wilaayada bakool isagoo garwaacsan hubkii loo siiyey inuu kula dagaalamo islaamka iyo muslimiinta markii towbada loo qabtay ayuu waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus isagoona ka warbixiyey qaabka uu ku raacay cadowga allah iyo halkii uu kaga biiray abshir ungoy maxamed aleere magaagay tiiilo macnaha kukubiiri koogta waan tiiilo ka tirsanaay koowad hurumla erayaa militari ee ka tirsanaay tababar macnaha afar bilooda ka jari bilishanaadna alshooykan tababarka mayga aadayhe ee iskoolka erag aaday niman oo macnaha umarkaas koonee ruhdur e saaxibyaalka iyo wala iska saaniya markii dambe geli saasaka gali walaan maxaa ladin sheegay walaahi biliina macnaha afar bool doorar qaadaasana ogaadalayn eren saasaka galnay walaa qornaaysiya macnaha ka galnay laba sani lishegaay inta ku guurni markii dambe uduran guuren saddex bilooda uduraa kala jari haddana hasuuku tabay askarigan towbadkeenka ayaa ugu dambeyn ka waramay nolosha mugdiga ah ee gaalnimada iyo waxyaabaha uu kala soo kulmay murtadiinta isagoona baaq towbadkeen ah u diray maleeshiyaadka caratuurka u ah xabashada walaahi new intii haddii macnaha tiilo roogni lama biyaaji sida biyaaji dagaalgal en kolkii kuu macnaha warluwile iyo mid kale usuun dhanaawe yaa inka inka dornay kan kala macnaha ee wareer dooniyahay new nimankaas gaalnimadii macnaha caddaangu anin marka abaara ka tirsan lama sane la shaqeeya jiri markii macnaha gaalnimadoo in addaatiya isku ku tabeen ma erilaya nimankaas hadda macnaha ani gaalnimada hasku kubaano macnaha ee ulmaadaha kabiiraan war biifade walaahi weli bakol macnaha sad eed ee i eed ee indhoayti alxamdulilah haddana macnaha ee wadankeerog walma oo halawsan
allah fadligii waxaa bilihii u dambeeyey xarkaha goostay askarta taa'ibiinta ah ee soo faaruujinaya sufuufta gaalada iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada hoggaanka mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah mahadsanid cabdiqani maleeshiyaadka ridada puntland ayaa si bareera qof shacaba ugu dilay degmada garawe iyadoona falkaasi ay si adag oga hadleen ehelada qofka la dilay faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed
waa dhacdo naxdin leh oo qayb ka ah falalka guraacan iyo tacdiyaadka kala duwan ay maalin walba ku kacayaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ah kuwaasoo had iyo jeer si aan kala sooc lahayn u gumaada bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka armiyaan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa qof shacab ah si bareer ah ugu toogtay maleeshiyaadka ridada puntland iyadoona qofkan shacabka ah ay dileen murtadiinta uu ahaa darawal mootobajaaj oo gudaha garowe uga shaqaysan jiray mootabajaaja ehnada darawalka mootabajaaj ee la dilay ayaa ka hadlay dilka loo geystay wiilkooda iyo sida uu u dhacay dilkaasi waxay sheegeen in wiilkooda ay dileen maleeshiyaadka ridada puntland islamarkaana madaxa maamulkaasi ay hanjabaad kala kulmeen dilka kadib iyagoo sidoo kale sheegay inaysan duugeyn ilaa ay ka helaan askarigii dilka geystay nimankii askartahaa ee gaadhigan naga qaaday baa xabad nagu furay hadday xabad nagu fureen wiilkii way ku dhacday wuu dhintay haddii ay ku dhacday madaxaanan kor qabannay wax hadala muunan noo celinin wuu ashahaatay bas laa ilaaha ila allah maxamed rasuula keliya buu yidhi ilaahay baa u hagaajiyey goortuu ashahaateen qabannay n taliyihii noo yimid baan ku wodhi taliya wakaa waad dishay walaalkay adaa dilay bilaash baad ku dishay askartiisii gaadhigii bay ka soo daateen waxay igu dhaheen shan baannu idin duldhigaynaa ka duldhaqaaqa meydka noo ooyaya meydkii bay naga duldhaqaajiyeen waxay noo naxaan ama ay noo naxariistaan joojiye idinkaan idinku darina mana dhaheen ciidankii askartaa howlgelayay amarka ay siiyeen bay qaateen halka ay fadhiyeen baa lagu dilay qof amar qaatayna waxaa weeyaan sharci dhigaya in la dilo weli caalamka lagumaan arag marka keliya waxaan waxdalkayga ku soo koobayaa annagu dulmanayaal baannu nahay dulmigaas caalamka oo dhan waa og yahay gaar ahaan maamulka puntland hadday shacab tahay hadday madax tahay hadday minsho tahay waana lagu egtay dulmigaas gef aan u gallay oo nalaga jarayo oo dulmigaana loogu eeganhayna ma garanayno hal shacabaana soo gaadhin oona odhanin war allaha idiin naxariisto iska aasta samra haddii dhallinyarada garowe ku nool hadday soo baxdo oy dhahdo walaalayaalow meydkaas waxba idiin qaban maayo iska aaso iska samra waxtar bay noo ahaan lahayd talaagadaas baanu soo kiraysannay talaagada maanta wuxuu marayaa maalintii lixaad ayuu marayaa meydkaas intuu halkaa ku jiro afar iyo labaatankii saac lacag waxaa ku baxaysa laba boqol iyo afartan yaa ku baxaysa shidaalkii annagaasu qabna dirawalka wada annagaa qabna annagu meydka annagaa cadaalad baan rabnaa in nala mariyo maleeshiyaadka mursadiinta ayaa shaqo maalmeed ka dhigtay dilka dhaawaca kufsiga dhaca iyo xariga ay kula dhaqaaqayaan dadka shacabka ah mahadsanid marwan hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa boogaadiyey weerarkii lagu xasuuqay cadowga allaah ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waa kan yaasir maxamed oo warbixintan inoo faahfaahiya kulankani oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ayaa ka dhacay deegaanka biyaneef ee dhacaadulaadka degmada bulaburde ee wilaayada hiiraan kulankani ayaa ahaa mid bogaadin ah oo lagu bogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud iyadoona kulanka hambalyo loogu diray ciidamada mujaahidiinta qabaa'ilka ansaarta ah ee ku dhaqan wilaayada galgaduud ugu horreyntii ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed oo kulanka ka hadlay ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada mujaahidiinta ilaha mahad iskale noo jibiyey cadowgiisa dhagartii iyo maleegii uu waday sannada uu soo waday maanta fashilkeeda iyo gabagabadeeda na joojiyey annagoo ah dhaqanka islaamiga ah guud ahaan gaar ahaan ka tirsan walaayada hiiraan waxaan halkan hambalya iyo bogaadin kaga diraynaa mujaahidiinta uga sarray hogaankooda waxaan leenahay wax meesha ka dhacay waa ilaaha ku mahadsan cadowgii alla wuu ku baaba'ay dhagar iyo maleeg waxay wadeen ilaah ku fashiliyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaah ku mahadsan sidoo kale waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa qabaa'ilka ansaarta ah ee degan galguduud ee kaalintoodii kasoo dhalaalay ilaahay tabaaraka watacaala ha aqbalo garab istaagiinni annagana insha allahu taala waa idiin soo ducaynaynaa halkana idinka soo hambalyaynaynaa gaalada iyo gaal raacna waxaan leenahay leer midda ka dhacday ee hadda u dambeysay waa casharo idiin socdo oo maalinba meel soo marayey nihaayadana maanta waad u jeedaan intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha noqobada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse iyo nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah golaha noqobada wilaayada hiiraan anoo ku hadlaya afka noqbada islaamiga ee wilaayada hiiraan waxaan halkan ka bogaadinayaa ee dagaalkii ka dhacay ceeldheer oo ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa soo duuli lagu xasuuqay taariikh ba'an ummadaha ay dib u akhriso doonaan ka dhacday waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaanahu watacaala oo guusha raaciyey intii ku shahiiday meesha ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdowsi ma'waahum allah ka dhiga gaalada meesha ku xasuuqantayna waxaan leeyahay ma'wigiina waa jahanamo waxaa lakanoo halkan ka hambalyaynayaa beelaha tega gobolka galgaduud oo ansaarnimadeeda in ay tahay mid taariikhi ah beelaha kale ee soomaaliyana waxaan leeyahay beelahaasi waxay idinkaga mudan yihiin dayasho waxaa lakanoo halkan ka hambalyaynayaa mujaahidiinta guushaas ilaahay subxaana watacaala oo gacmahooda makaniyey cadowga uu ku xasuuqay ilaahay ramyigiinna ha toosiyo ra'yigiinnana allah toosiyo cadowgana insha allahu tacaala gacmihiinna ilaahay ha ku xasuuqo waxaan bogaadinaynaa dagaalkii shalay ugu dambeeyey ka dhacay degmada ceeldheer galgaduud runtii waxaan soo koobi karna maaha ama aan halkaan soo bandhigi karno farxadda annaga jirhkaayna iyo qalbigayna ku jirto iyo bogaadinta aan bogaadinayna mujaahidiinta ka qayb qaatay ficil iyo qowl intii ugu qayb qaadatayba waa bogaadinaynaa raggii meeshaas ku shahiidina shahaadada allah ka aqbalo walaalihii dhaawaca ku gaareen dhaawacooda allah bogsiiyo cadowgii ilaahayna oo shalay la naafeeyey naf iyo maalba la naafeeyey waxaa leenaha allah u siyaadiyo galguduud waxay noqotay qabuuraha murtadiinta iyo qaniimooyinka laga hela makaan ayay u noqotay aad baan u bogaadinayna waa soo dhowaynaynaa tan iyo markii uu dhacay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud waxaa isa soo taraya hambalyo iyo bogaadin isdabajoog ah oo ka imaanaysa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga mahadsanid yaasir shaqaalaha waxay murtadiintu ugu yeeraan wasaaradda waxbarashada ayaa ka cabanaya mushaar la-aan baahsan xilli uu sii xoogeystay musuqmaasuqa ay sameynayaan madaxda murtadiinta faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba tan iyo markii uu mugdi soo galay xiriirka u dhexeeyey nidaamka daaquudka imaaraadka carabta iyo kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan garguurte waxaa isa soo tarayey cabashada dhanka dhaqaalaha ee kooxda riddada iyadoo la ogyahay in imaaraadka dhaqaalaha ugu badan uu bixin jiray sida haatan ka horba uu ka dhawaajiyey murtad gurguurte maleeshiyaadka murtadiinta ayaa la sheegayaa in intooda badan dhowr bilood wax mishaaraada aysan qaadan iyadoo taasina ay jirto ayaa haddana waxaa cabasho xoogan ay ka soo yeertay shaqaalaha wax loogu yeero wasaaradda waxbarashada kuwaasoo sheegay in mushaar la'aan ay soo wajahday taasoo ay u weheliso in shaqadoodii dad kale lagu bedelay sidaana lagu soo finishay shaqaalahan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in bilo badan xuquuqdii ay lahaayeen la duudsiiyey haddii ay isku dayeen inay mushaarkooda u doodaanna la soo ceyriyey annaga waxaanu nahay macallimiin wasaaradda waxbarashada u diiwaan gashan in muddo ah u diiwaan gashnaay muddo toban sano ah wasaaradda waxbarada- waxbarashada u shaqaynaya ayaan nahay maanta waxaanu nahay dad la dulmay oo xuquuqdoodii la dulmiyey oo bannaanka loo da- lagu daadiyey oo la dayacay oo la yidhi wax shaqo ah oo macallinnimo ah oo laydin haayo haba yaraatee ma jirto halkaan ka baxa een wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare annaga waxaana macallimiintii laba iyo toban sano u soo shaqaynaysay een meel sare gaaray maanta annaga in naloo soo diro fariin aan annaga aan u malaysan karin nala yidhaahdo een wakhtigii idinka aad shaqaynayseen wuu dhammaaday magaaladan gala Ee, waxaan cabasho ka ahayn een, barnaamij nagu soo kordhay haddii aan qayb ka mida macallimiinta wasaaradda waxbarashada ee, maaragtay dugsi gobolka banaadir marka waxyaalaan ka cabayna waxaa ka mid ahaa in maaragtay macallimiintii la kala saaray oo xoogaa oo u malaysan macallimiinta qaarkood in si gooni ah loo saaray oo dhinac la geliyey ayadoo marka hore isku xuquuq lahaa dhibaatooyin badan iska jiraan si guud haddana waxaa moodaa hadda in maaragtay si gaar ah haddana macallimiin gaara maaragtay wax- xuquuqdooda xoogaa loo doorsiinayo kooxda riddada ayaa mar walba kaalinta koowaad ee masuqmaasuqa ka gasha adduunka iyadoo taasina ay u weelayso eexnin jeclaysi iyo ku tumashada xuquuqda kuwa ka hoos shaqeeya isku dhaca imaaraadka carabta iyo kooxda riddada ayaa la tilmaamay inuu sabab u ahaa musuqmaasuq baahsan oo ay kooxdu kula kacday dhaqaalihii u bixin jiray imaaraadka iyo weliba saraakiishii looga laayay gudaha magaalada muqdisho taasoo keentay in lacagtii faraha badneed uu siin jiray uu ka joojiyo islamarkaana maalinba maalinta ka dambaysa xiriirkooda uu sii xumaanayo wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in diyaaraddii falaha imaaratis gebi ahaanba ay joojisay duulimaadka ay ku imaan jirtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho taasoo dadku ay tilmaamayaan inay qayb ka tahay imaaraadka oo dib uga sii guranaya xiriirkii kala dhexeeyey kooxda riddada iyadoo diyaaraddaasi la sheegayo inay ka degto magaalada hargeysa mahadsanid abuushayba ugu dambayntiina wafdi ballaaran oo ka socday maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa socdaal iyo kormeer ku tagay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas safarka wafdigaasi waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa ay dhacdaa koonfurta soomaaliya waa mid ka mid ah gobollada ugu barwaaqada badan siddeed iyo tobanka gobol ee dalka uu ka kooban yahay waxaa dhex mara webiga jubba oo ay hareerihiisi ay ku dhirirsan yihiin kumannaan kun oo dhulbeereedyo ah oo laga soo saaro noocyada kala duwan ee dalagga iyadoo ay intaasu sii dheer tahay in gobolku uu hodan ku yahay dhul keymo ay ku nool yihiin noocyo kala duwan oo duurjoog ah wuxuu sidoo kale gobolkan uga soocan yahay gobollada kale ee soomaaliya inuu yahay gobolka ugu jasiiradaha badan waddanka qaybo badan oo ka mid a jubbada hoose waxaa allaah fadligii ka taliya maamulka islaamiga oo ummadda ku xukuma shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana bishii ramadaan aynu soo dhaafnay maamul gaar ah u yeeshay wilaayadan waxay mas-uuliyiinta ugu sarraysay wilaayada ay kormeer shaqo oo daarnaa arrimo badan ay ku soo kala bixiyeen degmooyin iyo deegaano badan laga soo bilaabo minaafmadow ilaa cirifka wilaayada ee degmada badhaadhe tanina waa sheekada socdaal qaatay toban maalin oo xiriir ah maalin jimco oo taariikhda ku beegneed saddex iyo labaatanka bishii hore ee dulqaacda sannadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijri wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa u ambabaxay safar shaqo oo qaadanaya muddo maalmo ah jasaakum allahu khayran waxaan hadda saacaddan insha allah dilahan kale cadu bilaabeynaa safarkii iyo een, qof kasta markan waxaa laga rabaa in diyaar garoobo adakaaru safar aan hilmaamin mar kasta baryada ilaahi subxaana wa tacalana ku dadaalo Ee, waayo safar oo aad iyo aad u dheer ayaa sii gelaynaa ilaahayna waa weydiisan inuu noo fududeeyo meelaha marka haddaan ku wajahanahayna waa dhowr muxaafado waaye muxaafadada afmadow een, muxaafadada kismaayo oo loo yaqaano wayaanta iyo muxaafadada abadhaadhe oo loo yaqaano muxaafadada joore iyo muxaafadada dhoobley iyo muxaafadada hagar baan rabnaa inaan ee, intaas aan ilaahi subxana wa taala ogolaado aan soo marmarno waxyaabo badanna waa ka damacsan inaan kasoo qabno hadii laynoo ogolaado ujeedka wafdiga ayaa ah inuu u kuurgalo xaaladda guud ee wilaayada jubbada hoose iyo inay isbartaan maamulka wilaayada jubbada hoose iyo bulshada ku nool degmooyinka kismaayo afmadow dhoobley xagar iyo badhaadhe iyadoo kulamo isugu jiray wadatashi iyo kala waraqaadasho ay dhex mareen mas-uuliyiinta wilaayada iyo bulshada magaalooyinkaasi geedigeena wuxuu markii ugu horraysa ka dhaqaaqay deegaanada hoos yimaada degmada afmadow waxaana uga sii gudubnay deegaanada wayaanta ee dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaan sii marnay deegaano dhowr ah iyadoo deegaanada qaarkood aan ku samaynayay xog waraysi ku aadan halka aan joogno iyo meelaha uu socdaalkeena sii marayo shirow meesha aan joogno deegaankii miidow weeye degmada afmadow hoos imanayay waddadan aad soo marteene weel maarow taqriiban konton kilomitir ayaad soo goyseen meesha aynu taagannahay miido waxawey waa deegaan istaraatiiji ah waa afar isgoys afridoodaha weeye wadda waa waddadaad ku timaadeene waa waddada weel maarow waddana waxay aadaa waddada weyn ee baabuurwadkaha waxa weeye waa tii afmadow aadaysay afmadow waxay kuu jirtaa hadda shan iyo labaatan kilomitir oo keliya waddadan weyn ee baabuurta teed arkaysa ayaa gasha waddadan markii xagga koonfur loo qaadana waxaa weeye waa deegaankii janaac cabdalle hadda cadowga jooga maaragtay soddon kilomitir ayay ku jirtaa ilaa kismaayey gelaysaa waa waddadii kubakibir halkaasay kismaayo ka gashaa waddadan kale oo naga sii horraysana oo waddadii wayaan iyo deegaankaa loo mari jiray waa deegaan noocaasoo istaraatiiji ah waadna aragtaana waa deegaan lagaha ay biyo leeyihiin dhirtu ay doog tahay ilaahi subxaana wa tacaala nimcadiisii ay ka muuqato mujaahidiintu ay hoos hadhsanayaan nimco badan oo rabaaniha maaragtay iyay leedahay
afar iyo labaatan saac oo socod aan ku jirnay kadib markan waxaan u sii jeesanay dhulka jawraha waa hagaag markan waxaan ka sii gudbaynaa deegaanada hawayaanta waxaan sii geli doonnaa deegaanada joorre
hadda waxaan maraynaa gurur maxaan ku raahdaa waddada laga fuula jaayiga jooraan sii galaynaa iyadii baa ku xigto wadajir baa ku xigto dallaayad badhal degmada ayaan tagnay saasay u taxan yihiin saasay isugu daba taxan yihiin oo waddada baa ku dhirirsan waa hagaag deegaanada dhulka joorre oo xarun u ah degmada badhaadhe waa dhul dhaca galbeedka wilaayada waa dhul barwaaqo oo waallaha ku galladay nimcooyin badan wuxuu ku fadhiyaa masaaxo ku dhow afar boqol oo kilomitir waa dhul kayma ah oo aadan ku arkaynin gobollada kale ee waddanka buqcadan istaraatiijiga ah waxa ay saaran tahay xuduud beenaadka soomaaliya iyo deegaanada muslimiinta ee gobolka laamu ay xoogga ku haysato dowladda siliibiyad ah ee kenya waa dhul ay biyuhu iska qulqulayaan ayna ku nool yihiin noocyo kala duwan oo duurjoog ah haba ugu badnaadaane ugaarta sida lo'gisiga goodirka geriga iyo xayawaanaad kale oo ay ka mid yihiin jeerta libaaxa maroodiga iyo kuwo kale waa dhul leh waddooyin waaweyn oo istaraatiiji oo isku xidha deegaanada kala duwan ee uu ka kooban yahay jooraha mid ka mid a nimcooyinka uu dhulkani allaha uu ku goladay waa biyaha wuxuu leeyahay ilo kala duwan oo ay biyuhu ka durduraan kuwaas oo biyaha ka keena gudaha gobolka laamu ilaha biyaha keena waxaa loo yaqaan lagta waxaa dhulka jooraha ku yaalla laga fara badan iyadoo aan cagta marinay lagaha deegaanada ay ku yaallaan waxaa ka mid ah iyidi wadajir dalaayad iyo kuwo kale oo aad u fara badan safar dheer kadib waxa aan soo gaarnay deegaanka dalaayad oo ka mid ah dhulka jooraha kala tirsan degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose safarkan waxaa igu heliyay weriye cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali oo ka mid ah howlwadeenada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan cabdulaahi safar dheer ayaan soo wada galnay bal ka waran hadda goobta aan soo gaarnay iyo waxa kuu muuqda bismillaah alxamdulilah bashiir aad waad umahadsan tahay hadda anagu waxaanu joognaa lagta dalaayad macnaha waxaanu kasoo gudubnay deegaanka la yihahdo dalaayad safar dheer kadib dhulkan waa dhul runtii waxaan soo marnay dhul aada u ballaaran oo maaragtay howd ah ama kaymo ah oo ah dhul ay ku nool yihiin xoolo badan gaar ahaan lo-da dhulka jooraha layihahda hadda joognaa marka lagtan waxaa la yihahda lagta dalaaya dadka qaar waxaa laga laga inaan aqoon waa meel sida tog ah oo biyo wadeen ah biyay wadaa iminka sarwaaladan xaydxaydanayna waa waxaa la doonaya biyaha in la jiiro gawaarida aanu wadano waa in halkan looga tago gawaari kale ayaa dhanka kale noogu diyaarsan alaabta aanu wadano waa in tunka lagu qaado waa in kaamirooyinka iyo rekooradana aad loo ilaaliyo marka waxaanu doonaynaa inaan u gudubno dhanka degmada badhaadhe oo safarkeenu meelaha uu ku wajahan yaha ka mid ah mar kastoo aad gudaha usii gasho dhulka jooraha waxay indhahaagu qabanayaan waxyaabo badan oo aan inta badan lagu arkin gobollada kale ee dalka socdaal dheer kadibna waxaan ugu dambayn gaarnay degmada badhaadhe oo ahayd halkii ugu horeysay ee kulammada iyo wacyigelinta wilaayada ay ka bilaabanayeen haddaba dhegaystayaal barnaamijyo iyo warbixino kala duwan ayaan ku soo bandhigi doonnaa howlihii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee deegaanadan kulamadii lala yeeshay bulshada iyo qabaa'ilka dega deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu